bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى alih وaصxaabih أجmaعiin ama bacdu labadii aayadooda u dambeysaan xoogaa ku celinaynaa in sha allahu tacaala qala tacaalى wma kana الnaas ilا umaة waaxidة wamaa kaana annaasu dadka ma aynan ahayn ilaa ummatan ummad ma ahane ummadda oo waaxidatan mid keliyata ma ahane wax kale ma aynan ahayn fakhtalafuu way iskhilaafeen markaa towxiidkay mid ku ahaayeen dabadeed bay iskhilaafeen oo qaar baa shirki la yimid walowlaa kalimatun walowlaa haddii lala-yahay kalimatun kelmad haddii lala-yahay kelimadda oo sabaqad dhaqday oo hormartay min rabbika xagga rabbigaa ka hormartay ama kelmadda oo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaatay laqudiya waa la xukumi lahay beynahum iyaga dhexdooda fii maa kii yakhtalifuuna ay isku khilaafayeen fiihi maaga dhexdiisa laqudiya beynahum marka kelmadda walowlaa kalimatuntana kelmaddaas hormartay oo xagga alla ka hormartayna waxay tahay qolo in uunan yacni abaalmarinta inuu gadaal alla u dhigay oo yowmu lqiyaama inuu gadaal abaalmarinta ugu dhigay oo markii la yskhilaafaba inuu horeba jaza iyo abaalmarin ka sameeyo oo uu adduunyadan dhexdeeda jazaa uu ku sameeyo sidaa ilaahay ma yeeline abaalmarinta gadaalow u dhigay kelmadda alla ka hormartay taas way ayib laqudiyadaas baa marka sabqulisaan ahaan musama anka laqbeeyey sidaasaan malaynayaa marka laqudiya waa mabni lilmajhuul dabcan marka laqudiya waa la yacni waa la xukumi lahayba beynahum iyaga dhexdee dhexdooda fii maa kii baa la xukumi lahaa yakhtalifuuna fiihi ay isku khilaafayaan shaygaa dhexdiisa wayaquuluuna waxay dhahayaan lowlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo calayhi nebiga korkiisa yani nabiy llaahi moxamed korkiisa maa la dejiyo aayatun aayad maa la dejiyo aayadda oo min rabbihi xagga rabbigii ka ahaato mucjizo xagga rabbi ka ahaato maa lagu dejiyo oo aayad marka iyaga ay dalbayaan faqul dheh inamaa wax kale ma ahane algaybu qeybka waxa maqan ee soo socdo lilaahi alla unba usugnaaday oo aniga gacanta iiguma jira qeybka sidaa ku dheh fantadiruu sugta oo korta innii aniga macakum idinka la jirkiina xaalaan ahay min almuntadiriina kuwa koranayaan ka mid ahay waa idinla koranayaayo waa idinla sugana anigana taasaan maciina ku ahay oon idinkula jiraa ayb waidaa adaqna annaasa raxmata min bacdi daraa'a waidaa haddii adaqnaa aanu dhadhansiino annaasa dadkii haddii aan dhadhansiino raxmatan naxariis haddii aan dhadhansiino min bacdi daraa'a xaalad ada yacni adag oo dhib badan xaalad yacni dhib a gadaasheeda aan dhadhansiino naxariis dhibkaa oo dhibtaas oo masadhum taabatay iyaga idaa lahum waaba iyaga oo ou u sugnaadayba makrun shirqool waaba iyaga oo u sugnaaday fii aayaatinaa aayaadkeenna dhexdeeda shirqoolba oo ugu sugnaaday oo ay shirqoolayaan macnaha qul waxaa tiraa allaahu allah asracu deg deg badan oo ka deg deg badan makran min jihati makrin xagga shirqoolka allah ku deg deg badan oo idinka intaad wax melmaleegeysaan ayaaba ilaahay shirqoolkiinu ou idin yacni ciqaabtiisii ouba idinku abaalmarinayaa ina rusulanaa annaga rususheenna yaktubuuna way qorayaan maabay qorayaan tamkuruuna aada shirqoolaysaan ay maa tamkuruuna bihi waxaad wax ku shirqoolaysaan yay qorayaan rususheenna ayb waid alla wuxuu leeyahay dabeecada marka basharka iyo bani aadamkiibuu rabbi uu tilmaamayaa oo bani aadamkii haddii naxariis la dhadhansiiyo dhibaato soo martay ka gadaale naxariistaa marka ma uga faa-iideysanayaan intooda badan inay rabbi ku shukriyaan shanigoodu shukri ma ahan ee shanigoodu wuxuu u badan yahay beenin iyo takdiib ayb raxmatantaana culimada qaar waxay ku fasiraan waxay ku fasiraan bacdi ahlilcilmi roobka yani abaar ka gadaale dadka haddaan roob siinno takdiib iyo beenin iyo shirqool aayaadkeenna ay beeninayaan unbay ku howla ayay ku howlanaanayaan taasna markaa nebigana sal l slam waa tilmaamay oo wuxuu ku xadiidkiisii xudaybiye isagoo joogaa habeenkii roob da-ay subaxdii buu dadka salaadii tujiyey markaas kadib buu wuxuu yidhi atadruuna maada qaala rabbukum alleyla rabbigiin caawo wuxuu yidhi ma garanaysaan markaasay dheheen allahu rasuuluhu aclam markaa buu yidhi rabbigiin wuxuu yidhi asbaxa alyawma asbaxa asbaxa min cibaadii mu'minun bi wa kaafir addoommadeyda maanta waxaa soo waabariistay ku mu'minoo aniga i rumaynaya iyo mid igu gaaloobay amaa man qaala qofkii yidhaha mutirnaa bifadli illaahi ilaahay fadligiisa iyo galladii baanu lagu roobeeyey fadaaka mu'minun bi kaas anuu i rumeeyey kaafirun bilkowkab xidigana waa ku kufriyey wa amaa man qaala qofkii yidhaha mutirnaa binaw-i kadaa xidig hebelaanu lagu roobeeyey qofkii yidhaahdase fadaaka kaafirun bi anuu igu kufriyey mu'minun bilkowkab xidigiina waa rumeeyey marka aayadda waxaa la macno ah riwaayadka qaarna inuu aqriyay ay tilmaamayaan qowluhu tacaala ee ilaahay subxaanahu watacaala uu yihi watajcaluuna risqakum anakum tukadibuun watajcaluuna waxaad ka dhigaysaan risqakum shukra risqikum risqigiina ka yacni ka shukrintiisa ayaad waxaad ka dhiganaysaan anakum tukadibuuna inaad wax beeninaysaan yacni meeshii shukri laga rabay wax beenin baad aadaysaan oo takdiib iyo beenin baad la imaanaysaan aayaddaas marka iyo aayaddan waa isku macno xadiidkana aayadda iyo macnaheeda ayuu tilmaamaa marka idaa lahum makrun ay takdiibun waaye makriga iyo shirqoolku beenin ayaa aayaadkeenna dhexdeeda aada ku samaynaysaan aayaadkeennii baad ku kufrinaysaan ood beeninaysaan markaan naxariis idin siino ayb waidaa haddii adaqnaa aan dhadhansiino annaasa dadkii haddaan dhadhansiino raxmatan naxariis aan dhadhansiino min bacdi daraa'a xaalad dhib leh gadaasheeda dhib gadaashiisa dhibka oo masadhum iyaga marka taabatay xaaladaa dhibaatadaas oo masad masad taabatay hum iyaga taabatay ka gadaale aan dhadhansiino naxariis idaa lahum waaba iyaga oo makrun oo u sugnaaday waaba iyagoo oo u sugnaaday makrun ay takdiibun beenin ama shirqool fii aayaatinaa aayaadkeenna dhexdeeda ay markaa shirqoolayaan oy beeninayaan aayaadkeenna dhexdooda ay shirqool markaa ku iyo beenin ay markaa kula dhaqmayaan carabta marka waxaa la yidhaahdaa alcarabu taktafii biidaa carabta waxay ku gaabsanaysaa idaa iyo jumlada wax ka dambeeya iyay waxay uga gaabsataa min facaltu iyo wafacaluu iyay uga gaabsataa falidalika xudifa alficlu macahaa ficilkii hadda waa la gooyay idaa lahum makruntanaana lagu gaabsaday macna alkalaamna waxa uu yahay waidaa adaqna annaasa dadka haddaan dhadhansiina raxmatan min bacdi daraa'a masathum makaruu fii aayaati illaahi macnuhu saas waa maogtahay haddaan dadku naxariis dhadhansiina dhibaato gadaasheeda maxay sameynayaan makaruu fii aayaati illahi ilaahay aayaadkiisay markaa ay beeninayaan ay shirqoolayaan meeshii marka makaruu fii aayaati illahi laga dhihi lahaa baa waxaa leedahy idaa lahum makrun fii aayaati illahi idaadaasaa marka waxaa looga gaabsanaa facaltu iyo facalooda ficilkii wixii la sheegi lahaa ayb marka fasaaxa fii gaayatiha waay macnaha wax kalaba ma qabanayaan waay makri iyo shirqool iyo dhibaato unbay aayaadkeenna ku yihiin wey naam annagiina waa u naxariisanaynaa ayagiina shir waxay ku jiraan makri iyo shirqool iyo takdiib qul waxaa tiraa nebiyow allaahu allah asracu deg deg badan makran xagga yacnii min jihati makrin shirqoolka ilaahay de shirqoolkiisu wuxuu ku abaalmarinaa ayaga shirqoolkooda w waa jazaa-an wifaaqan waana cadaalad sidaan hore u sheegnay ay asracuu makran bikum wastidraajan lakum ilaahay isagaa marka yacnii idin sabaansabayo oo yacni intuu nicmada idin siiyo oo xoolaha idiin darariyo maalka idiin badiyo ilmaha idiin badiyo ayaa hal mar la idin qabanaa idinkoon iska jirin oo idinkii marka waa la idinku sasabaa waayo waxyaabahan aada markaa haysaan falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kuli shayin xataa idaa farixuu bimaa uutuu akhadnaahum baktatan faidaa hum mublisuun qul illaahu asracu makran saas oo idinka shiro intaad ku maqan tihiin aayaadka alla shirqoolkooda rabbi kiisa ka xoog badan waxaad samaynaysaan waa idin abaal marina ina rusulanaa rususheenna yaktubuuna waxay qorayaan maa waxa tamkuruuna aada shirqoolaysaan ay maa tamkuruuna bihi waxaad wax ku shirqoolaysaan iyo makrigiinna way qorayaan ama ina rusulanaa rususheenna yaktubuuna way qorayaan maa tamkuruuna makrakum idinka makrigiina iyo shirqoolkiinay qorayaan labadaba marka banaanta huwa aladii yusayirukum fi lbari wاlbaxri xataa idaa kuntum fi lfulki markii uu rabbi ka hadlay nicmada dadka say ku yihiin oo xaaladda naxariista iyo barwaaqada ay ku jiraan oo dhibaatada markay kasoo baxaan ka gadaale oo loo naxariisto waxay ku jiraan bani aadamka intiisa badan aayaadka alloo la beeniyo ilaahay oo la abaal dhacay ku jiraan shiddada iyo dhibaatada marka ay galaanna xaaladda adag markay ku jiraanna xaalkoodu waa sidee aayaddan rabbi taasu uga hadlayaa qaala tacaala allah wuxuu yidhi huwa aladii yusayirukum fi lbari waalbaxri huwa alle isagu alladii allihii weeyaan yusayirukum kuwa ku socdo idinka yeelayo alla waa midka idinka yeelaya kuwa ku socdo fi lbari beriga dhexdiisa iyo walbaxri badda dhexdeeda marka sayara haddii laga macneeyo la yidhaahdo tadciifku macnihiisu waa tacadiya iyuu keenaa waa tacadi oo saara rajulu ninkii waa socday sayara waa socodsiiyo noqona waa tadciif iyo hamzada iyo wax waa ku taca yacni ficilku hadduu laazim ahaa mutacadi waa ku noqdaa sidaa waa la dhihi karaa alla waa kan idin socodsiinaayo fi lbari walbaxri idinku socodsiinaayo waa waa la yeel waa la dhihi karaa waxaa kaloo sayarada laga dhigi karaa macnaha idinko idinkaba dhigayaa kuwa ku socdo e yajcalukum saa'iriina fi lbari walbaxri ayb oo macnaha marka uu noqdo tasyiir macna yani ka yeelitaan inuu ku jiro macno ahaan huwa alle alladii allihii weeyaan waa kan yusayirukum idin idin socodsiinayo idinka fi lberi beriga idinku socodsiinaya beriga korkiisa oo beriga marka baabuur lagu socdayaa yacni gaadiid la kale oo awr iyo farda iyo dameero iyo la koryayaaba rabbi subxaanahu watacaala waa kan idin socodsiin ama lug lagu socdayaaba waa kan idin socodsiinaya fi lberi beriga dhexdiisa idinku socodsiinayo walbaxri iyo badda dhexdeeda idinku socodsiinayo aayaddan marka culimada waxay ka qaateen badda in la kori karo oo qofku badda inuu fuuli karo oo doon iyo markab iyo asbaab sax ah hadduu qaato oo lays leeyahay asbaabtaani waa bad waa lagu mari karaa in badda la lagu lagu socon karo masaladaas marka culimada fuqahadii hore waa ka hadli jireen qaar baa waxay dhihi jireen badda in la koro ma banaana waayo baddan sidan u weyninka badan oo sidan u cartamayso oo hirarka badan tahluka yacni tahlukaaba ku suganba in la galaa maba banaanay qaar ay dhihi jireen iyagoo min baabi walaa tulquu biaydiikum ila tahlukati ka fiiriji ka fiirinayeen laakiin aayaddan hadda waxay tilmaamaya alla wuxuu ugu nicmo sheeganaa dadka baddau idinku socodsiiyey bad berrigana waa idinku socodsiiyey waa inay marka badda in lagu soco karo waa inay bannaan tahay goormaynan bannaanayn haddii halis laga cabsanayo yacni doon aan macno lahayn oo iska jajaban iyo waxyaabahan dadka qaarkood naftooda ay ku halligayaan iyo baddiioo maalan kacsan oo tajaaribtu ay tilmaamayso xilligaas duumo yaryar iyo inaan badda lagu geli karin iyo hadday sidaas jirto ma bannaano in la galo waxaas lagu galo waayo ilaahay wuxuu leeyahy walaa tulquu biaydiikum ila tahluka khiaab waay hadda marka huwa aladii yusayirukum ayaa la yidhi waayo beriga iyo badda mu'min iyo gaal labadaba waa ku socon ilaahay waa ku socodsiiyaa khiaab waa aan hadda ku soconnaa ayb xataa idaa ilaa xataa idaa kuntum ilaa a ka ahaataan ilaa an kuntum yani baddaasu alla idinku socodsiinayaa ilaa aad ka ahaataan fi lfulki yacnii doonidii ama markabkii dhexdiisa aa ka ahaataan marka xataada gaayadaani marka maxay tahay baddaaba ku so ilaahay baddou idinku socodsiinayaa ilaa aada doon ka gashaan yani maxaa laga wadaa gaayada sidaan oo kale ah yani xataa idaa kuntum fi lfulki inuun markaa la yidhaahdo waxa macnaha meeshan laga fahmayo yacni ayaa ayay gaayo u tahay oo waa maxay marna ilaahay badow idinku socodsiiyaa marna xaaladna berri buu idinku socodsiinaa sidaad yacni aada berriga u jooga rabbi idinku socodsiinaayo ayaad doontii fuulaysaan si aad marka baddii u gashaan macna saas oo kale oo abulbaqaa alcukburi iyo u sheega xataa idaa kuntum ilaa an kuntum ilaa aad ka ahaataan fi lfulki doontii dhexdeeda aada ka ahaataan ayb wajarayna doomihiina ay socdaan bihim bimaa fiihaa dhexdeeda waxa ah doomaha waxa ku dhex jiree dad ahna ay markaa ay doomihii ku socdaan ayb biriixin yani dabaylna markaa yani ay biriixinna ay kula socoto bisababi riixin yani dabayl yani ay kula socoto sababkeeda dabaysha oo dayibatin macaan oo wanaagsan ayb wafarixuu ay farxeen bihaa yacni doonidii yani bihaa biriixi dabayshii ay ku farxeen oy dabayshii ku ay ku farxeen jaa-athaa waaa waxaa u timid iyagii dadkii kuwii doontii ku jiray ama doonidiiba waxaa u timid riixun dabaylaa u timid dabaysha oo caasifun dhabanayso aada u dhabanayso wa jaa-ahum waxaa u yimid almawju baa u yimid hir hirkii ayaa u yimid min kulli makaanin meel kasto xaggiisa ayuu uga yimid wadannuu waxay maleeyeen oo yaqiiniyeen annahum iyaga uxiida in la haree in la hareereeyey bihim iyaga la hareereeyey markay sidaa maleeyeen dacwullaaha allay tuugeen mukhlisiina xaal ay yihiin iyaga oo u baraxtiraya lahu lilaahi alleh addiina ducada u khallisayo cid kale aan la baryeynin qaa'iliina xaal ay dhahayaan lain anjaytanaa lawallaahi in anjaytanaa haddaad na korisid ood naga badbaadisid min haadihi tan oo mahlakadan xaggeeda haddaad naga badbaadisid lanakuunana ahaanee oo ahaanee min ashaakiriina kuwa shukriyo ka mid ahaanee xaaladda dhibaatada marka jirtana sidaas waayo huwa alle alladii allihii weeyaan yusayirukum idinku socodsiinaayo fi lberi beriga dhexdiisa iyo walbaxri badda dhexdeeda alla waa kan idinku socodsiinaayo xataa idaa goortii kuntum aada ahaatee aada ahaataan fi lfulki ilaa an kuntum ilaa aada ahaataan fi lfulki doon doonidii dhexdeeda ilaa aad ka ahaataan oo doontii marka aada gashaan ama markabkii intaa marka khiaab waaye wajarayna bihimna iltifaat baa la galay oo awal waxaa lagu socday khiaab haddana marka geyba ayaa la aaday oo damiir wajarayna bihim yaa laga dhigay marka iltifaat baa ku jira marka iltifaatkaasna macno weyn baa ku jira oo markii hore badda iyo berigaba ilaahay muumin iyo gaal labadaba waa ku socodsiiyaa doonida waa galaan laakiin marka badda la galo kuwa gadaalna ka kufrinaayo dhibaatada markay arkaanna idiraari iyo allah u dhahaayo mushrikiin keliya maadaama ay gaar u tahay iltifaatka macnahaas uu leeyahay ayaa la yidhi xataa idaa kuntum ilaa an kuntum ilaa aada ahaataan fi lfulki doonidii dhexdeeda a ka ahaataan wajarayna wajarayna doomihiina ay la socdaan oy la dureeraan bihim binnaasi dadkii ay la dureeraan ama bihim bimaa fi lfulki doonida waxaa ku dhex jiro dad ah ay la socoto doonidii ay la socoto ayb marka bihim halkan marka u fiirso tarkiibkan wajarayna bihim biriixin laba jaar iyo majruura halkan yaallo labadan jaar iyo majruur say u kala tacalluqayaan qaacidada asalkaana waxay tahay hal xaraf yani jaar iyo majruur oo xarafka jaar oo hal nooc ay is uu yahay xarafka jar hadduu hal nooc yahay labada marka jaari iyo majruur hal caamil in lagu tacallujiyo mas ma fiicna hadda labadan caamilba labadan waxaan ujeedaa jaari iyo majruur bihim iyo biriixin jarayna ayay ku tacalluqayaan labaduna himtaanna waxa jaray waa ba'da biriix riixinta waxa jarayna waa ba ba iyo ba waa un hal waa isku hal laakiin waxaa ay culammada ay yidhaahdaan haddii labada yacni xaraf laba macno la kala siiyo ila xuruuftan xuruufulmacaani waaye haddii laba macno la kala siiyo waa ku tacalluqi karaan hal caamil waa ku tacalluqi karaan hadda sidaasaa lagu wadayaa marka ba-da hore oo wajarayna bihim maxay noqonee baa-ulmafcuulki tii ahayday noqonee oo min baabi marartu bizaydin marartu bizaydin bizaydin ba-diisu waa ba-dii mafcuul bihiga iska yani mafcuulka ba-diisii waayo nacam marka ba-dan hore marka in sidaa laga dhigo min baabi marartu bizaydin ba-da damboo biriixin ku jirtana laga dhiga sababiye laga macneeyo maadaama ay laba macno kala qaateen jarayna waa isaga tacalluqayaan marka ama biriixintan dambe in wajaraynadaba laga daayo la yidhaahdo wajarayna ay la ay la dureeraan doomihii bihim ay la dureeraan binaasi dadkii doomaha ku dhex jiray ay la dureeraan oy badda kula dureeraan multabisatan xaal ay ku dheehan tahay biriixin dabayl iyadoo ku dheehan iyadoo dabeel dabayl ay la socoto ba-da markaas maxaan ka macnaynaynaa musaaxaba ayb ama waxaan dhihi karnaa biriixin ba-da sababiyaan ka dhigi karnaayo wajarayna doomihii ayla ay la dureereen bihim binaasi dadkii ay la dureereen biriixin bisababi riixin dabaylna darteed ay kula ordeen ay kula dureereen ayb oo ba-dan dambe sababiye ay noqotay dabaysha oo dayibatin aada u macaan waayo markay dabayl macaan ay jirto doontu si fiicanay u soconeen nacam waa la orde dadka ay wada nacam waana la dureereysaa wafarixuu marka wajarayna unbay isaga cadfantahay xataa idaa kuntum fi lfulki oo wajarayna bihim ay la socdeen wafarixuu ay farxeen markaasi dadkii doonida saarnaa bihaa ay ku farxeen biriixi dabayshii ay ku farxeen ayb damiirkaa marka bihaa bilfulki doonidii ay ku farxeen waxaan ujeedaa bihaa biriixi dabayshii ay ku farxeen dabayshaa macaan oo ay u socoto dhin dhanka ay rabaan ay markaa ay ula socoto ay ku farxeen oo ay aada ugu farxeen waayo doomaha dabeylahaasaa wado hadday dabayshu xumaatana oy la xumaatana meeshay u socotay maahane meel kaley ka tuureysaa fii suurati shuraa baan ugu tegaynaa wamin aayaatihi aljawaari fi lbaxri kalaclaam in yasha yuskini iriixa fayadlalna rawaakida calaa dahrihi haddou doono ilaahay dabayshuu celinaa markaasay maraakiibtu waxay noqonayaan kuwo iska taagan badda korkeeda oon meel u dhaqaaqi karin ama ji jihadaa laga dhuminaa markaasaa haddii ay doonidu ay u socotay eshiya waxaa laga yaabaa inay africa dhinaceeda kale ka tuurto ayb wafarixuu ay a marka wafarixuu waxaa kaloo laga dhigi karaa jumla xaaliya walxaal qad farixuu nacam doomihii baa la socday bihim iyagii bay la ayay la dureertay doontii walxaal bayna doomihii doontii ay la socotay qad farixuu ay farxeen bihaa biriixi dabayshii ay ku farxeen jaa-adhaa waxaa u timid waa jawaabtii idaa xataa idaa kuntum fi lfulki wajarayna bihim biriixin dayibatin wafarixuu bihaa jaa-adhaa waxaa u timid markaa jaa-adhaa waxaa u timid riixun dabayl ayaa u timid dabaysha oo caasifun dhabanayso aad u dhabanayso dabayl dhabanayso aad u daran ayaa markaa u timid oo duufaan wadato wa jaa-ahum waxaa u yimid almawju baa u yimid hirkii baa u yimid min kulli makaanin meel kasto yacni makaan dhammaantii xaggiisa ayuu uga yimid ayb wadannuu waxay maleeyeen markaa ama ma yacni danigaan hadda yaqiinaa loo jeedaa wadannuu waxay yaqiiniyeen ama ay markaa maleeyeen male qaalib ah ay maleeyeen annahum iyaga uxiita in la hareereeyey bihim annahum iyaga uxiida in la hareereeyey bihim iyaga in la hareereeyey oo halaag iyo mawdki inuu dhinac walba uu kasoo hareereeyey meel ay uga fakanayaanna aynan jirin sidaa ay maleeyeen dacawullaaha marka dacawullaaha maxalkeeda icraabta muxuu noqonaa dacawullaaha waa jawaabu shardi waay aaw shardiga haddaad tidhaahdidna wadannuu anahum ou macnaha shardiga ku jiraa ufiirsa meeshaa macna wa hada jawaabu ma shtamala calayhi اlmacnaa min macna shardi taqdiirkuna marka wuxuu noqonayaa lamaa danuu markay u maleeyeen anahum uxiida bihim in la hareereeyey oo mowdka iyo halaagga uu hareereeyey markay yaqiiniyeen dacwullaaha allay baryeen allay toogeen abulbaqaa alcukburi maslagaasuu maray inkastoo abu xayaan oo xoogaa wax ka sheegay ibnu jariir isaga wuxuu leeyahay dacawullaaha yani isaga wuxuu leeyahay jawaabta qow yani hada jawaabu qowlihi wadanuu anahum uxiia bihim waay wadanuu anahum uxiia bihim bay jawaab u tahay laakiin isagu wuxuu leeyahay tarkiibkaa wuxuu marka iska uu noqonaa min baab kamaa yaquuluuna siday dhahayaan idaa zaaraka fulanun idaa zaaraka fulanun faakrimhu wa jaa-aka khaalidun faaxsin ilayhi marka idaada in lasoo celiyo looma baahno u baleeyay xataa idaa kuntum sow lama soo sheegin wadanuu marka isaga wuxuu leeyahay xataa idaa danantum ay ka dhigan tahay xataa idaa danuu ilaa ay maleeyeen idaa danuu anahum uxiida bihim dacawullaaha marka dacawullaaha waxay jawaab wadanuu bay u tahay nina marka wuxuu leeyahay wadanuudaasaa macna shardi ku jiraa nin kalena wuxuu leeyahay maya wadanuuda maadaama xagga hore shardi lagu soo sheegay inta haddana adaatu shardiga in lagu celiyaa qasab ma aha oo waxaa la maqlay buu leeyahay idaa zaaraka idaa zaaraka zaydun faakrimhu wajaa-aka khaalidun faaxsin ilayhi wajaa-aka ay waidaa jaa-aka yay ka dhigan tahay marka hadda xataa idaa kuntum iyo wadanuu maadaama laba ficilba ay kale yihiin wadanuudan in idaadii la soo celiya qasab ma aha taasaadna moodaa inuu isagu abu xayaan si uu la jiro ayb taqdiiraad kalena waa sheegaan laakiin labadan keliya aan isaga gaabsano ayb dacawullaaha markay saa yaqiiniyeen marka in meel walba laga hareereeyey dacawullaaha allay yacni ay toogeen mukhlisiina xaal ay yihiin iyagoo kuwa barax tiraya xaal ay yihiin lahu lilaahi alla u barax tirayo addiina adducaaa ducada alla u barax tirayo qaa'iliina xaal ay dhahayaan lain anjaytanaa lawallaahi in anjaytanaa haddaadna korisid ood naga badbaadisid min haadihi tan xaggeeda musiibadan xaggeeda lanakuunana ahaanee oo ahaanee walee ahaanee min ashaakiriina kuwa shukriya marka khulaasada aayaddu waxay tilmaama waxay tahay laba shayba waa ka faa-iideynaa ka faa-iideysaneynaa shayga koowaad waxa uu horta gaalada ilaahay ma yaqaanaan yani gaalada rabbi ma taqaanaa mase ma taqaanaa waa taqaanaa gaalada gaalada ilaahay waa yaqaanaa waayo haddaba alla wuxuu leeyahay dacawullaaha mukhlisiina lahu ddiin kufrigu ma ahan keliya jahli yani inaad u maleyso gaalnimaduba inay tahay aqoon darro oo aan ilaahay la aqoonin bis inay tahay inaad u qaadataa waa qusuur iyo faham la-aan qofka isagoo aqoon leh oo gaal noqon karaa oo ay dhici karta inuu adig kaa aqoon badan yahay oo haddana gaal ahaan karaa yani keliya jahli kufrigu jahli bis ma aha walidalika ibliis ilaahay ma yaqaani mise ma aqoonin waa yaqaana ilaahay naam oo rubuubiyada alla waa qaala rabbi faandirnii ilaa yawmi yubcathuun sidaasuu dhahayaa rabbiyow isug fa bicizatika la uguyanahum ajmaciin cizadaadaan ku dhaartee tilmaanta rabbibau yaqaan fiiri haddana lama dhihin ninkii ilaahay yaqaan waa muslim haddaad tiraahdid dee ibliis baa muslim noqonaya markaas macnuhu marka haddii la yidhaahdo war yani gaaladu ilaahay rabbinimo waa u waa u yaqaaneen haddii la dhaho macnaheedu maaha waa muslimiin in la yidhi maaha waxa lagu islaamayo kelma kelimatulislaam maxay tahay waa laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulu llah marka laa ilaha illa allahu maxaa laga wadaa cid cibaado gar u leh oo xaq u leh in la caabudaa ma jirto allah ma ahani macnaheedu waa saas qofku markuu sidaas yiraahdo una hogaansamo markaas waa saas ku islaamaya laakiin qofkii yidhaahdo cirkay dhulka ilaaha abuuray anigana ilaahay baa i abuuray waa muslimnimo m intaa miyuu muslim ku noqonaa maya taas waaba kuwaan gaaladanba xaaladaha qaar bayba sidaan ahaayeen ta labaadon ka qaadanayna waxay tahay mushrikiintii il mushrikiintan rabbi uu ka warramaayo markay dhiida gaarto oo ay xaaladda adag ay gaarto ilaahay cid aan hayn uma qeysho jirin aayaddan saasay sheegay suurat lcankabuutna ilaahay wuxuu yihi faidaa rakibuu fi lfulki dacuu llaha mukhlisiina lahu ddiin falamaa najaahum ila lbari idaa hum yushrikuun suurat luqmaanna ilaahay wuxuu yihi waidaa gashiyahum mawjun kadulali dacuu llaha mukhlisiina lahu ddiin falamaa najaahum ila lbari faminhum muqtasib suurat luqmaan suurat lisraana ilaahay wuxuu yihi waidaa masakum اduru fi lbaxri dalla man tadcuuna ilaa iyaahu suuraddaanna ilaahay sidaanuu ku leeyahay waxaa la yaab le marka qofku inuu yidhaaha waxaan markay dhahayn waa iska dheeldheelayaan qaar baa waxay leeyihin may been waayo beenay ka wadaan waxaan waa jees-jees iyo cayaar cayaaray ka wadaan xaaladdan qof ma cayaari karaan ilaahay uu leeyahay xataa idaa kuntum fi lfulki wajarayna bihim biriixin ayiba wafarixuu bihaa jaa-athaa riixun caasifun wajaaءahum اlmawju min kuli makaani wadanuu anahum uxiiطa bihim bal adigoo bad ku jirto mugdi oo duufaan kacdayoo hirku ou sidaas isaga kaa kor gadoomayo qof bani aadama dheeldheel maka suurtowda xaaladaas naam yacni haddii diinkii ilaahay laga dhigo waxaan caqliga gelaynin dadka loogu sharxo oo loogu sheego waa mushkilo caamaduna ay dhahaan wadaadadan inagu ma kala fahmayno nin hadda waxaas sheegaayo adigu ku ma fahmi kartid miya kuma muuqan karan qofku dhahaya waxaan oo dhan gaaladu markay leeyihiin layaquulana allah layaquuluna allah allah waa yaa dhul cir abuura allah beenay ka wadaan runka maaha maxay been ka sheegayaan xaaladahan oo kale midda kale markay cibaadaysanayeen yaa qasbayay maka ay joogeenoo cibaadada xajka iyo markay tagaan ay dhihi jireen labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak oo nabiguna war intaas joojiya joojiya u dhaha yaa qasbaayeen yaa ulu haystay marka qofku waxaa fiican wax caqligal ah oo nusuustu ay sheegayso inuu ku hadlo marka mushrikiin alcarab sidaasay ahaayeen dhibaatada markay asiibto waxaa mushkilaha marka dabcan dad islaamkii u nisbo sheeganayo muslimiinta ku xisaaban haddana markay musiibo ku dhacdo ama dhibaata ay ku dhacdo inay ilaahay keyrkiis u qayshadaan oo yaa sheekh fulaan ow nin walbaa ama awowgiis awowow hebelow awowow hebelow ayuu leeyahay sheekh hebelow sidaas u dhahayaan waa marka badda ay doonta la ceerceerto awowow hebelow maxay tahay marka mushrikiintiiba sidaan dacwullaha mukhlisiina lahuddiin bay dhahayaan kan maxaa ku dhacay isaga kani wadaad baa si xun u tarbiyeeyey shaydaan wadaad lama dhihi karin shaydaan wadaad iskaga dhigaa si xun u tarbiyeeyey isagu marka yacnii ma cilmi la-aana iska haysan markaan saa leeyahayna waxaan u jeedaa qofkan muslimkaa yani marka uu laa ilaha illa allahu maxamedun rasuulullah uu leeyahay cibaado ilaahay cidaan ah yaa iskale cibaado allah bis laakiin looma barin marka aad dhibaatada ku jirto oo aad qayshanayso oo aada yaa sheekh fulaanow ama yaa awowow aa leedahay waxa aada samaynayso waa nooc cibaado ka mid ah ee ilaahay keyrkii ha u iilin lama barin sidaasaan loogu sheegin ayb oo cibaado uma maleeyo waa laga yaabaa dadka qaarkood inay is yidhaahdaan hebelow say cibaado u noqonee hebelow cibaado waa noqoneen waxay u noqonaysaa alla wuxuu yihi waqaala rabukum udcuunii astajib lakum in aladiina yastakbiruuna can cibaadatii buu ilaah yidhi nebigu wuxuu yidhi adducaau huwa alcibaadatu ducada iyadaa cibaado ah qur-aanka waxaa ku jirto ambiyada ilaahay marka laga hadlaayo wa nuuxan id naadaa min qablu id naadaa baa leefiyey wa nuuxan id naadaa min qablu fastajabnaa lahu nuux markuu noo dhawaaqay fastajabnaa lahu wadannuuni id dahaba muqaadiban fadanna an lan naqdira calayhi fanaadaa fi اظulumaati an laa ilaha illaa anta subxaanaka inii kuntu min الظaalimiin wazakariya id naadaa rabahu rabbi laa tadarnii fardan war baryadu waa cibaado markaad dhibaato ay ku hayso cidda aad yaa hebelow aa leedahayoo nafciga maqan oo qeybka ah cidda aad ka goobaysid waa qofkaa caabudaysid waay naam haddii qofka unan ogeyn waa la baraa haddii uu og yahayna oo uu sidaas sameeyana waa ku gaaloobaa waayo ilaahay baa xaaladda aman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakshifu الsuuءa wayajcalukum khulafaaءa alardi baddaas adigu markaad ku jirto waxaad raadinaysid waxay tahay nafci qeyb ah asbaab yani wax waxaa rabtaa yacni asbaabihii waa kaa go-een xaalad adagaad ku jirtaa badbaadaa u baahan tahay asbaabihii badbaadada oo bani aadamku sabab kugu noqonayo waa kaa dhammaadeen yaa ilaahay kula mid ah marka arrintaas cid kula mid ah ma jirto ilaahay isagaa yacni nool oon weligiis dhimanaynin awood badan gacan yacni awooddiisa kusoo gaaraysaa naxariistiisu meel walba kugu imaanaya laakiin sheikh hebel awooddiisa in naxariistiisu kuguma imaan karta meel walbo haddaad tiraa meel walba iigu imaaneena waxaan ku weydiinaynaa isaga iyo ilaahii ku abuuray maxaa marka farqiga u dhexeeyna marka khaaliq iyo makhluuq in la fahmo aaday muhiim u tahay naam qadaayaadkaasna qadaayaad oo iska khilaafi ah ma aha masaa'il khilaafi ah ma aha waa masaa'il asal ah waaye waana macnihii laa ilaaha ila allahu waay naam ayb meeshaana marka labadaa dersibaa aayaddan marka nooga sugan xaaladahaasna marka dhibaatadu ay jirto in ilaahay loo qayshado ila l-aana dad baa weli inkastoo haddu ay sidii hore aynan u badnayn dad baa awow hebelow yani yaa rasuulallaahi yaa fulaanow dadaa dhaho ilaa ay hadda berihii horenad waxaanba ogeyn yani waxa haalibkaa saasay ahayd ayb oo baabuurku hadduu meel yar ka saaldeeyaba nin walbaa tuuladii uu ku dhashay qofka owliyada uga yaqaano u qaysha jiray waxaan jirin ka hadli mayna ayb falamaa anjaahum falamaa markii anjaahum rabbi uu koriyey uu badbaadiyey idaa hum waaba iyaga oo yabquuna xadgudbaya fil ardi dhulka korkiisa ku xadgudbayo bigayri lxaqi xaq la-aan ugu xadgudbayo dhulka korkiisa yaa ayuhaa hooy annaasu dadow inamaa wax kale ma ahne bagyukum idinka gardaradiina calaa anfusikum ay inamaa wax kale ma ahane bagyukum wabaalu bagyikum gardaradiina baaskeeda calaa anfusikum nafihiina korkoo korkeeda unbuu ahaanayaa mataaca alxayaati اddunyaa tatamatacuuna waad raaxaysanaysaan mataaca alxayaati noloshii raaxadeedaad raaxaysanaysaan addunyaa dhowey uma markaa dabadeed ilaynaa annaga intii ka ah unbaa marjicukum rujuucukum noqoshadiinu ay ah ay tahay fanunabi'ukum waanu idinku khabraynaa bimaa kii kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad samaynayseen dadkaa markuu ilaahay soo fakiyo u soo badbaadiyo badbaado badbaado ay helaan maxay samaynayaan shirki bay dhulka ku kor samaynayaan mushrikiin alcarab saasay ahaayeen falamaa markii anjaa uu soo koriyo badbaadiyo rabbi hum iyaga markuu badbaadiyo idaa hum waaba iyagooba yani deg degba markiiba waa saasay yeelayaan idaa hum waab iyaga oo yabquuna xadgudbaayaan oo gardarsanayaan fil ardi dhulka korkiisa waab iyagoo ku gardaroonaya oo shirki bay la imaanayaan bigayri alxaqi multabisiina xaal ay ku dheehan yihiin hayra alxaqi xaq waxaan ahayn iyagoo ku dheehan ba'da musaaxaba haddaa ka dhigto oo yeeli karto ama bigayri lxaqi inaad tidhaahdid xaq la-aanay ugu gardarsanayaan dhulka korkiisa oo marka yabquuna aada markaa ku tacalujiso oo markaa su-aal waxaa imaanaya oo dhulka korkiisa miyaa si xaq a miyaa dhulka korkiisa gardarro oo xaqa maa jirtana de marka waxaa la leeyahay ayagu yacni iyagoo ogba inay xaqdarro ku taagan yihiin bay sameynayaan waxaan xadgudubkii yaa ayuhaahoy da yaa ayuhaahoy annaasu dadow inamaa wax kale ma ahne bagyukum caaqibatu bagyikum ama wabaalu bagyikum gardaradiina baaskeeda calaa anfusikum nafihiina korkooday ahaatay baqyigiinu naftiina korkiis unbuu ahaaday mataaca alxayaati xarafkan laba qiraa'o ayaa ku jirta oo sabciyataani ah mataaca alxayaati bilfatxi waa la akriyey haddii marka yani binasbi mataaca marka la nasbiyo xafsa akriyey xafs can caasim inta kalena waxay akriyeen mataacu lxayaati dunya marka haddii mataaca alxayaati la yidhaahdo waa masder waaye waxaa nasbinayana waa caamil muqadar oo tatamatacuuna waad raaxaysanaysaan waa mataaca alxayaati noloshii raaxadeeda ayaad raaxaysanaysaan addunyaa dhowey noloshii raaxaysigeedaad raaxaysanaysaan addunyaa dhowey ayb qaar xaaleynayana waa jiraano yani laakiin tanaa ka fiican mataaculxayaati marka la yidhaahdana inamaa wax kale ma ahne bagyukum idinka gardaradiina gardar yani gardaradiinu calaa anfusikum nafihiina korkeeda xaal ay tahay mataaculxayaati dunyaa waaye mataaculxayaati noloshii raaxadeeda un waayo addunyaa dhowey gardaradiina waa raaxadan adduunyada un sidaas marka waa qaar yaa ka dhigay oo marka mataaculxayaati waa bagyukum ay khabar u tahay calaa anfusikumna haddii la doono bagyukum waa lagu tacallujin karaa inamaa wax kale ma ahane bagyukum gardaradiina calaa anfusikum nafihiina dusheeda aada ku gardaroonaysaan mataaculxayaati dunyaa waaye wax kale ma aha ama in la yidhaha mataaculxayaati huwa mataaculxayaati dunyaa shanigu waa mataaculxayaati dunya uma markaa dabadeed ilaynaa annaga intii ka abaa marjicukum rujuucukum noqodkiinu ou ahaaday fanunabi'ukum waanu idinku khabraynaa bimaa kii kuntum aad ahaydeen tacmaluuna inaad samaynayseen inamaa mathalu lxayaati dunyaa kamaa in anzalnaah halkanna ilaahay marka labadii aayadood markuu hore markii naloo soo tilmaamay dadka markay dhibaatada ku dhacdo siday u barooranayaan marka laga qaado sida ay haddana ay gardarada u sameynayaan waxa gardaradaa ku xambaarayana maxay tahay dhaldhalaal adduunyo iyo adduunyo raaxadeeda adduunyadaa marka xaqiiqdeedu oo sidaas loogu aakhiro seegaayo nooceedu muxuu yahay iyo tusaalaheeda rabbi marka wuxuu noo sheegayaa adduunya tusaalaheeda isagaana nooga ogaal yacni naga ogo waayo isagaa abuuray xaqiiqdan marka mathalkan iyo mahmaahdan balfiiri inamaa wax kale ma ahane mathalulxayaati noloshii mahmaahdeeda iyo tusaaladeeda noloshii day-ad dunyaa dhoweyd ka maa-in ka mathali maa-in biyo tusaalihiis oo kale waayo biyaha oo anzalnaa aanu dejinay hu isaga biyaha aan dejinay min asamaai samada xaggeeda aanu kasoo dejinay ayay la la tusaalo tahay fakhtalaa waxaa isku darmay bihi bisababihi biyaha sababkeeda biyaha aan kor ka soo dejinay sababkooda yacni waxaa isku darmay nabaatul ardi dhulka dhirtiisiibaa isku darantay mimaa kii xaal ouna yahay kaa ya-kulu ou cunayo annaasu dadka waxay cunayaan iyo wal ancaamu xoolaha waxa ay cunayaanna xaal uu yahay kaasi nabaatul ardigu kaa uu yahay xataa idaa ahadat ilaa an ahadat ilaa ay qaadatay xataa idaa akhadat alardu xataa idaa ilaa an akhadat ilaa ay qaadatay alardu dhulkii zukhrufahaa ay qaadatay quruxdeedii ay qaadatay ilaa dhulkii quruxdeedii ay qaadatay wazayanad watazayanad ay isqurqurxisay cagaar noqotay wadanna uu maleeyey oo yaqiiniyey ahluhaa dadkeeda dhulkii dadkiisii uu yaqiiniyey annahum iyagu qaadiruuna kuwa karo oo awoodo inay yihiin calayhaa calaa maa ambatad waxay dhalisay kuwa ku awood leh inay yihiin sidaa ay yaqiiniyeen ataahaa waxaaba u yimid amrunaa amarkeennii baa u yimid cadaabkeennii baa u yimid leylan fii leylin habeen dhexdiis ow nahaaran fii nahaarin maalin dhexdeedu u yimid amase maalin dhexdeed fajacalnaa waxaanu ka yeelnay haa beertii dhulkii waxaanu ka yeelnay xasiidan maxsuudatan tulla shafay ayaanuba ka yeelnay kaan lam tagna kaanahaa xaal ayba la too tahay kaanahaa waab kaan kaanahaa waab iyada oo xaal ay tahay lam tagna aan jirin aan ahaaninba bilamsi shalay dhowba iyadoonba ahaaninba kadalika kaagaas oo kale sidaan aayaadka idinkuwa mahmaahda aanu idinkugu cadaynayno sidaadaas oo kale aan nufasilu laayaati aayaadka u kala dhigdhigaynaa liqowmin aanu ugu kala dhigdhigaynaa qoonka oo yatafakaruuna fakaraya adduunyadii marka tusaalaheedii waxaa lagu tus waxaa loo soo qaatay roob da-ay dhul ku da-ay dhulkii markay dhibicdii roobka markay dhulka gashay wixii dhulka la geliyey abuur ahaa iyo wixii duugnaa oo dadku ay ab yani ay duugteen intay iyo biyihii iyo wixii intay isku darmeen dhulkii nabaadkiisii intuu isku darmay markaas soo cagaartay dhulkii uu soo cagaartay oo dadkii beeralayda ahaa ay is yidhaahdeen kolkan ama waktigan fasalkani bis waaye waa idinku jirtaa beertii waa baxday keliya un waa gacantaad ku haysaan markay is yidhaahdeen sidaas habeen un ama maalin ay cadaabkeenii intuu u yimid mid la guray oo la shafay oo kale dhulkii uu noqday yacnii adduunyo marna waa saan inay zuushana waa deg deg nacam sida dhulkaas marna cagaartay marna sidaa u baaba-ay oo kale waayo adduunyadu zawaalkeeduna zuuliteeduna waa dhowdahay isbedbedelkeeduna marka waa waa waa wax dhow tusaaluhu marka sidaas waay inamaa wax kale ma ahne mathalulxayaati noloshii tusaalaheeda ama maahmaahdeeda noloshii day addunyaa dhoweyd kamaa-in ka mathali maa-in oo kale la tooyahay naam biyo oo kale tusaale yacnii nolosha adduunyada tusaalaheeda kamaa-in ka mathali maa-in biyo oo kale tusaalihiisa biyaha oo anzalnaahu aanu soo dejinnay min asamaai samada xaggeeda aanu ka soo dejinnay waa roobkii fakhtalada waxaa isku darmay bihi bisababihi ba-dan sababiyo waaye bihi bil bimaa-i samaai bisababi maa-i samaai samada biyihii ka yimid sababteeda ayaa waxaa isku darmay nabaatul ardi dhulka wixii uu dhalina dhirtii dhulka dhulka dhi dhulka dhirtiisii ayaa isku dheehantay oo isku darantay mimaa kiina xaal uu yahay kaasi ya-kulu nnaasu dadka uu cunayo wal ancaamu xoolaha ay cunayaan ah waxaa xoolaha ay cunayaan dadku iyo xoolaha waxay cunayaanna xaal uu yahay kaasi xataa idaa akhadad ilaa an akhadat ilaa ay qaadatay alardu dhulkii zukhrufahaa dhaldhalaalkeedii iyo quruxdeedii zukhrufka asalkiisu waa dahabka dahabkana waa laysku ziineeyaa waana laysku qurxiyaa marka dhulkii ilaa macnuhu wuxuu yahay dhaldhalaalkeedii iyo ay quruxdee yacni dhaldhalaalkeedii ay qaadatay was marka bahjadeedii iyo cagaarkeedii iyo dhaldhalaalkii ay qaadatay wazayanad watazayanad ay ilaa ay isqurqurxisay wazayanad marka tazayanad waayo asalka ficilkan ta'dii iyo zaydii ayaa ta'dii baa waxaa lagu bedelay zayd labadii za- baa laysku idqaamay xarafka marka la shido ku bilaabana sukuunaa ku jiro sukuun laguma bilowdo hamzaa lasoo jiitay sidaasay marka waxay noqonaysaa izayanad oo kale wazayanad ay watazayanad ay isqurqurxisay ay isqurxisay dhulkii wadanna uu maleeyey ahluhaa dadkeedii dadkii dhulkaa iska lahaayee abuurka yacni beertii fashay ay maleeyeen oo yaqiiniyeen anahu ay yani maleeyeen annahum iyagu qaadiruuna kuwa awoodo inay yihiin calayhaa calaa maa anbatat dhulkaa waxa ay soo dhalisay kuwa awoodo inay yihiin sidaa ay ogaadeen markaa ay maleeyeen marka annahum qaadiruuna calayhaa macnaha waxay is yidhaahdeen bis waaye fasalkaani waa waa la barwaaqaystay naam gacantaad ku haysaan wax idinka xiga ma laha naam ilaa ay iska dheheen ayb ataahaa marka jawaabtii idaada waa tanaa sidaa ilaa ay marka dhulkii saa qaadatay oy sidaa maleeyeen atahaa waxaa u yimid amrunaa amarkeennii baa u yimid leylan fii leylin habeen dhexdiis ayuu u yimid ow nahaaran fii nahaarin maalin dhexdeed amase maalin dhexdeedu u yimid fa jacalnaa waxaanu ka dhignay haa dhulkii waxaanu ardadii sidaa u baxday ee sidaa isu qurxisay waxaanu ka yeelnay xasiidan maxsuudatan waa faciil bimacnaa mafcuul ah marka xasiidan marka intaa la geliyo uma baahno faciilku naam ayb oo yani rajulun jariix waimra'atun jariix sidaa un baa layska dhahayaan ta uma baahno xasiidan ay maxsuudan maxsuudatan xaal yacnii waxaanu ka yeelnay tu la shafay oo la guray kaan lam tagna waaba iyada oo ka-antaani marka waa mukhafafa min athaqiila kaana haa haadaasaa marka waxaa ayaa damiirkaas halkaasaas yani kaan kaan lam tagna kaanahaa waaba iyada oo lam tagna lam tuujad aan bal helin bilamsi shalay shalayba waa iyadoon jirinba marka takuntaani kaanadan waa taama kaanadaani waa taama macnaheedu marka waxay ka dhigan tahay kaan lam taqna ay kaan lam tuujad bilamsi kaan lam tuujad hiya faacilka waa taas ayb kaan lam taqna ay kaa yani kaan lam taqna ay kaan lam takun waay macnaha ma ogtahay kaan lam takun hiya dhulkaas waaba isagoon jirin bilamsi shalay aan jirinba yani hadda dhowba aan jirin kadalika kaagaas oo kale kamaa fasalna alaayaati ama kamaa mahalnaa sidaanu u tusaalaynay sidaadaas aanu u tusaalayna oo kale yaan nufasilu u kala bixbixinaynaa alaayaati aayadaha liqowmin baanu u kala bixbixinaynaa qolo qolada oo yatafakaruuna fakarayaan walla marka adduunyadu xaalkeeduna waa saas wafii suurati اlkahfina sidaanoo kale alla u sheegay wadrib lahum mahala alxayaati اdunya kamaa in anzalnaahu min aلsamaaءi faاkhtalطa bihi nabaat اlardi faasbaxa hashiima tadruuhu الriyaax saa saas oo kale u sheegay ilaahay subxaana wa tacaala wallaahu alle yadcuu wuxuu ugu yeerayaa annaasa dadkii ilaa daari salaami nabadgelyada daarteeda intii kaabuu ugu yeerayaa dadka oo ugu baaqayaa wayahdii alla waa hanuuninayaa man axad yashaau ou doonayo ilaa siraatin jid intii kaabuu ku hanuuninayaa jidka oo mustaqiimin toosan toosnaan badan wallaahu alla yadcuu ilaa daariyadcuu wuxuu ugu baaqayaa dadka ilaa daarisalaami nabadgelyada daarteeda jannada waa daarusalaam ama asalaam ismun min asmaa illaahi waayee wallaahu alla yadcuu wuxuu ugu baaqayaa oo ugu yeerayaa annaasa dadka ilaa daari salaami allaha salaamka daartiisa allaha wax nabadgeliyo oo ceebta ka nabadgalay allaha daartiisa oo dadka uu ku marti qaado dadka wanaagsan oo ku marti qaadoo jannada abuu ilaahay dadka ugu yeerayaa meeshaan marka cama dacwata dacwada ama ducaa yacni yeeritaanka waa la caam yeelay cid laguma khaas yeelin wallaahu yadcuu ilaa daari salaam yeelay yo u yeerayaa annaasa waa maxduuf waa la qadaraa cidda loo yeeraayo xadafkuna wuxuu keenayaa cumuum marka cama dacwata wakhasal hidaayata hidaayada laakin waa la khaas yeelay oo alla muxuu yidhi wayahdii waa hanuuninayaa man yashaau baa leeyihi hidaayadii marka ciddou doono isaga mashiicadiisaa lagu khasisay dacwada iyo u yeeriddana waa la caam yeelay waana sidaas macnaha ilaahay dadka xujada waan waa xujo tiray dadka waayo qur-aan uu soo dejiyey rusul uu soo diray dariiqa jannada waa la caddeeyey wacala llaahi qasdu sabiili wa minha jaa-ir marka laakiin hidaayada soo maha ciddou doonu siinaa xoog miyaa loogu leeyahay maya hidaayada isaga fadli naxariistiisa ciddou doona u naxariisana laakiin inuu ilaahay dadka wax u sheego intuunan ciqaabin inuu horta xujada ku oogo oo wax loo sheego caqli aaladii ay ku fakeri lahaayeen la siiyo oo weliba rasuulkii wax u sheegi lahaa loo soo diro oo kitaabkii loo soo dejiyey iyo taas ilaahay waa waa yeelay dadkana taa ilaahay saa is saa isu xil saaray middaas laakiin muxuu u hanuuni waayey hebel ma la dhihi karo hidaayadu wuxuu isaga haysto uu leeyahay waa ciddou doonu siina ciddou doonana waa ka ceshanaa cilmigiisa iyo xikmaddiisa ayaana marka taasi ay ku ji ayay ku jirtaa wayahdii waa hanuuninayaa manaxadkii yashaau uu doonaya ilaa siraatin jid intii kaabuu ku hanuuninayaa jidka oo mustaqiimin toosan liladiina axsanuu lxusnaa waziyaada liladiina kuwii waxay leeyihiin waxaa u sugnaaday kuwii axsanuu wanaagga falay ixsaanka la yimid oo ixsaanka sameeyey alxusnaa baa u sugnaatay tii wanaagsanayd jannadii wey iyo waziyaadatun ayaa u sugnaatay iyo kororsiimo ziyaado walaa yarhaqu ma daboolayo wujuuhahum wajiyaalkooda qatarun ma daboolayo boor walaa dillatun dullina ma daboolayo wajiyaalkooda ulaa-ika kuwaada asxaabu ljannati jannada dadkeeda waaye hum iyagu khaaliduuna kuwii waaraya waaye fiihaa jannada dhexdeeda kuwii ku waaraya waay iyaga dadkii wanaagsanaa marka dadkii laba waaye aakhira marka ay noqonayo liladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu wanaagga falay oo ixsaanka la yimid kuwa ixsaanka la yimid maxaa laga wadaa ubay bnu kacab wuxuu yihi ahlu tawxiid waa dadka ahlu tawxiidka kuwa alxusnaa jannay leeyihiin xaaladii wanaaga badnayd ama wanaagsanayd waa jannadii iyo wasiyaadatun bay leeyihiin ayaa kororsiimo ziyaadadaasi marka rasuulkaa fasiray sala allahu calayhi wasalam oo xadiidkii suhayb wuxuu ahaa suhayb ibnu sinaan raxima radia allahu canhu baa wuxuu yidhi qara'a rasuulu llahi sal ll ly slama nebigu wuxuu aqriyay hadihi laayata aayaddan liladiina axsanuu lxusnaa waziyaada qaala wuxuu yidhi idaa dakala ahlu ljannati aljanna ahlu jannada markay jannada galaan wa ahlu naari naara ahlu naarkuna ay naar galaan naadaa munaadin mid dhawaaqaa dhawaaqayo yaa ahla aljannati war ahlu jannow ina lakum cinda allaahi mawcidan ilaahay agtiisa waxaad ku leedihiin ballanqaad yuriidu ou rabo an yunjizakumuuhu inuu idiin gooyo uu idiin fuliyo qaaluu waxay yidhaahdeen maa hada almawcuud waxaan la ballan qaaday waa maxay alam yuhaqil mawaasiinanaa acmaasha miisaankeenna miyounan cuslaynin wayubayidu wujuuhanaa wejiyadeenna miyounan caddaynin wayudkhilna aljannata jannada miyounan na gelinin wayujirnaa min annaari naar miyousan naga korinin qaala fayarfacu lxijaaba ilaahay xijaabka dadka ahlu jannaha iyo isaga xijaabkii u dhexeeyey ayuu kor yeelayaayuu qaadayaa fayanduruuna waxay fiirinayaan ilaa wajhi illaahi caza wajalla ilaahay wejigiisay arkaayaan qaala markaa wuxuu yidhi famaa ucduu lama siinin shay-an shay shayga oo axabba ilayhim loo yacni ay ka jecel yihiin iyaga ay ka jecel yihiin min annadari ilayhi inay alla fiiriyaan waxay ka jecel yihiin lama siinin ilaahu saasaan alla weydiisanaynaa ayb meeshaasi marka waziyaada nebigaa marka fasiray aayaddaanuu akhriyay nebiga markaasuu xadiidkan sheegay xadiidkana muslim ayaa warinaya idan marka macnaha wasiyaadatun kororsiimada macnaheedu waa maxay annadaru ilaa wajhi illaahi ilaahay wejigiisa in la arko indhahoodayna ku arkayaan mu'miniinta ma ixaada ma koobi karaan maya ilaahay lama koobi karo ilaahay waa weyn yahay ma koobi karno annaga indhaheenna kuma koobi karno adduunyada ma lagu arkaayo alle quwadaas yani male bani aadamka suurat lacraaf nabiyullaahi muusa markii uu yihi rabbi arinii andur ilayka qaala lan taraanii walakin indur ila ljabali fain istaqara makanahu fasawfa taraanii falama tajalaa rabuhu liljabali jacalahu dakan laakiin jannada marka la galo aakhiro la tago dadka quwa ayuu ilaahay siina ahlu jannaha ah ay ku arki karaan laakiin ma la koobi karo ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan marka waxay ka mid tahay aayadaha tusaayo in jannada ahlu jannaha inay ilaahay arkaayaan waana tafsiirkii nebiga sala allahu calayhi wasalam cid kale oo la weydiinaa male tafsiir rasuulka ka bacdi yaa kalead weydii lahayd aayadna waa wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira wejiyaalkii baa la sheegay waayo indhaha lagu arkaayo xaggey ku yaallaan indhuhu wejigay ku yaallaan mar haddii wejiga la sheegay majaaz ma aha meeshaa majaaz ma yaal kalaa inahum can rabbihim yowma-idin lamaxjuubuun ahlu naarka ilaahay waa waa laga xijaaba waa ka xijaabanayaa ilaahay ahlu naarka haddii ahlu naar laga ilaahay ku ciqaabay inuunan istusin ahlu janno maxaa lagu tawaabiyey marka inuu istusaayo soo maa haddii kale isku mid ay labadaas noqonaya marka caqiidatu ahli sunna waljamaca waxay tahay in ilaahay ahlu jannuhu inay ilaahay arkayaan taas ayb amaa caqaa'idka dadka ahlu baailka ayagu waxay leeyiin lama arkaayo waana mar suurat lancaamna waa uga soo hadalnaan filaya walaa yarhaqu marka mararka qaar waxaa dareemaya tafsiirka muhiimadda uu leeyahay hadda wa ziyaadatun ziyaado ziyaadadan waxay tahay in la fahmo waxay u baahan tahay ama axaadiidta in la akriyo ama tafaasiirta la fiiriyo laakiin ereygan tarjumidiisa waa waa iska fudud yahay ziyaada waa kororsiimo laakiin kororsiimadu maxay tahay tafsiirka marka baahida loo qabaa waxay tahay tafsiirka weliba athariga ee saxaabada ama yani nebiga sal ll cl slama iyo laga xaggiisa lagala laga lagala laga ke laga keenay muhimadda uu leeyahay tan oo kale ad ku garanay walaa yarhaqu ma daboolaayo wujuuhahum wajiyaalkooda qatarun boor walaa dillatun iyo dulli ma daboolaya dadkaa dad nicmaysan waa marka ulaa-ika kuwaada asxaabu ljannati jannada dadkeeda waay hum iyagu khaaliduuna kuwii waaraya waay fiiha fi ljannati ku waarayo alimaamu daara qutni mas'aladan ru'yada ilaahay aragtidiisa kitaab weyn oo ka qoray axaadiidta ku saabsan in ilaahay la arkaayo ku aruuriyey meeshaas waa imaamu daara qutni aajuri sidoo kale isagana juz yar oo wuxuu leey kitaab yaroo kitaab ru'ya la yidhaha isagana ru'yatullaahi ayuu ayaa yuu ka hadlaya jannada in ilaahay lagu arkayo bayhaqina sidoo kale waay waxbuu ka jamciyey riwaayaadka marka waxaan ujeedaa yacni riwaayaadka kusoo arooray ru'yaduna aad waxaa aada durulmanhuurka suyuudi axaadiidta masaladan ilaahay in la arkaayo kusoo aroortay kitaabka durulmanhuurka ayuu ku sheegay in aahaartaas wax ka mid ana wuxuu u tiiriyey alimaamu daara qutni kitaabkiisa kitaabu ru'ya weliba soo cadaynayo marka daara qutni kitaabkaas kitaabu ru'ya marka suyuudi axaadiid buu kasoo raray ama aathaar ibnu xajarna sharxu kitaabi tawxiid min saxiixi lbukhaari fatxulbaariga waa waa soo qaatay dad marka meelaha joogo waxaa jiro waxaas daara qutni ma alifin kitaabu ru'ya iyo kitaabu sifaat iyo kitaabu nuzuul iyo waxaa ma qorin waa loo nisbeynayaa waa been sanadkiisa ibnu kaadash nin la yidhaha baa ku jira iyo dad waxaas akriyaa jiro daldalo marka da waxaasi sax ma aha waayo kitaabku hadduu mashhuur cinda alculamaa ba uu ka yahay oo ibnu xajar wax ka naqlinaayo suyuudi ka naqlinaayo qawaamu sunna ka naqlinaayo oo culimadii ka naqlinayso yani ninkan hadda joogo wax muxuu noo sheegaan muxuu sheegaan sanadka kitaabku hadduu qof xataa daciifa ku jiro kitaabku istifaado iyo tawaatur hadduu helo khalaas hadda kitaabu sunanu tirmidi inuu jiro waa mustafiid mutawaatir ah sanadka aan annaga ku gaarayn haddii nin daciifa uu ku jiro kitaabka maa maa marka been ah oon tirmidi qorin maa la dhahayaa maahan sidaas waxaa nasiib daraa dad waxaasi u sajilan yihiin oo noocaasa in dakaatiro iyo lagu sheegaayo hadda laga dhigaayo yacni cirka la gaarsiinayo doctor fulan iyo fulan iyo kale intaasna kala garala wladiina kasabuu sayi-aati wladiina waliladiina yani kuwiina waxaa usugnaaday kasabuu shaqaystay kasbaday asayi-aati xumaanyaalka kuwii kasbay waxay iyaguna leeyihiin jazaau sayi-atin xumaan abaalmarin abaalmarinteed ayaa kuwaana usugnaaday bimilihaa lagu abaalmariyo iyadoo kale xumidii oo kale lagu abaalmariyo watarhaquhum waxaa daboolayso dillatun dulli ayaa daboola ayaa daboolayso maa lahum uma sugnaanin iyaga min allaahi ilaahay xaggiisa ugama sugnaanin min caasimin ay caasimin ku ilaaliyo dhowro kaanamaa uqshiyad kaanamaa waab iyada oo uqshiyad la daboolay wujuuhuhum wajiyaalkooda lagu daboolay qidacan gaballo lagu daboolay gaballada oo min alleyli habeen ah gaballo habeen ah waa iyagoo wejiyadooda lagu daboolay habeenka oo mudliman mugdi galay mugdigiisu daran yahay aad u mugdi galay ulaa-ika kuwaada asxaabu naari naarta dadkeeda waay hum iyagu khaaliduuna kuwii waaraya waay fiiha janna yacni naartaa dhexdeeda kuwii xumaana marka waa kuwaana waladiina kasabu sayi-aati waladiinadan waxaa ku bannaan in lagu cadfo liladiina axsanuudii hore kuwii wanaagga sameeyey alxusnaa bay leeyihiin waladiina kasabu sayi-aatina waxay leeyihiin jazaau sayi-atin sidaa waa waa fii maxali jirin markaas agga maxalka waa jer majruur waxaa kaloo bannaan waladiina waawga in waaw isti'naaf laga dhigo aladiinana markaas mubtade iska noqoto oo markaa uu noqdo waladiina kuwii kasabuu kasbaday asayi-aati xumaanyaalka kuwii kasbaday jazaau sayi-atin sayi-a abaalmarinteeda bimilihaa iyadoo kale yay ahaatay oo iyadoo kalea lagu yay ahaatay oo yani lagu abaalmariyaaye wa tarhaquhum waxaa dabo waxaa yani waxaa dabooshay dillatun dulli ayaana kuwaa yacni daboolaye kuwaasi maa lahum uma sugnaanin marka min allaahi ilaahay xaggiisa min caasimin ay caasimin marka waladiina kasabuu sayi-aati maa lahum min allahi min caasimin jumladaasaa looga qabraa marka jazaau sayi-atin bimilihaa iyana waa iska iyo wataraaquhum dilana dilatunna waa jumla muctarida muqxamaa laga dhigaa waladiina kasabuu sayi-aati maa lahum min allahi min caasim saas oo kale sidaasna marka iyadu waa la yirina jazaau sayi-atin sayi-a abaalm yani xuma abaalmarinteeda bimilihaa miluhaa iyadoo kale waayee watarhaquhum waxaana daboolayso dilatun dulli baa daboolaye maa lahum min allah saas oo kale marka ayb labadaasiba marka waa lagu wadi karaa waladiina kuwii waxaa usugnaaday kuwiina waxaa usugnaaday kasabuu kasbaday asayi-aati xumaanyaalka kuwii shaqaystay waxaa usugnaaday jazaau sayi-atin baa usugnaatay xumi abaalmarinteed baa usugnaatay bimilihaa iyadoo kale lagu abaalmariyo watarhaqu waxaa daboolaysa hum iyaga dillatun dulli ayaa daboolaya maa lahum uma sugnaanin min allaahi alla xaggiisa min caasimin ay caasimin ku ilaaliyo dhowro ilaahay xaggiisa kuma laha kaanamaa waaba iyada oo ugshiyad la daboolay wujuuhuhum wajiyaalkooda waaba iyadoo la daboolay qiacan lagu daboolay gaballo qiacan marka waa jamcu qicatin gaballo iyadoo wejiyadoodii lagu daboolay gaballada oo min alleyli habeen yacni ka ahaaday marka qiacan min alleyli gabal oo habeen maxaa laga wadaa macnaha habeenku waa mugdi waxaa la rabaa in la yidhaha nimankan wejiyadoodu waa wejiyo magubtay oo madoobaaday waayo sidii habeen mugdi badan oo mugdi galay in marka gabaladiisa wejiga looga dhejiyeyba nacam oo wejigooda lagu daboolay yaad moodeysaaba nacam ayb mudliman xaal uu yahay mid mugdi galay habeenkaasi mudliman xaal uu yahay ku mugdi galay oo markaa yacnii mugdigiisu uu aada u daran yahay ayb marka mudliman calaa hada nusiba cala alxaal ayb in marka xaal lagu nasbiyo nactigana marka waa laga fiican yaha laleeyahay waayo nactigu haddii uu yahay moogtahay mudlimatan iyaa la dhihi lahaa iyo saas uu leeyahay ayb marka qiطcan min alleyli iyadoo lagu daboolay fii xaali dulmatihi mudliman ay fi a fii xaali dulmatihi xaal uu habeenkaasi mugdi galay oo uu mugdi yahay ulaa-ika kuwaada asxaabu naari naarta dadkeeda waay hum iyagu khaaliduuna kuwii waaraya waay fiihaa naarta dhexdeeda ku waaraya wadkur xus yowma maalin xus naxshuru aanu ururinayno hum iyaga jamiican xaal ay yihiin dhammaantood uma markaa dabadeed naquulu aan u odhanayno ku dhahayno liladiina kuwii ashrakuu shirkiga sameeyey aanu ku dhahayno makaanakum ilzamuu laazima uhbutuu sugnaada makaanakum booskiina ku sugnaada meeshiina antum idinka iyo wa shurakaa'ukum shurakadiina kuwaad caabudi jirteen ilaahay ka sug iyo idinkaba jooga sugnaada fazayalnaa waanu kala soocnay beynahum dhexdoodii baan kala soocnay kuwii la caabuday kuwii wax caabuday wa qaala shurakaa'uhum shurakadoodii waxay yidhaahdeen maa kuwii wax la caabuday baa waxay dhaheen maa kuntum ma aydnan ahayn tacbuduuna inaad caabudaysaan iyaana annaga annaga nama caabudi jiri fakafaa billaahi fakafallaahu allah ku filan ayay dhaheen shahiidan markhaati yani markhaati ahaan allah ugu filan beynanaa dhexdeenna iyo wabeynakum idinka dhexdiina oo ka markhaati noqdo in kunnaa in hushaaniya kunnaa waxaanu ahayn lakaafiliina kuwii moog can cibaadatikum cibaadadiina aadna caabudayseen idinku annaga hunaalika meeshaas ayaa tabluu ay ogaanaysaa kullu nafsin naf dhammaanteed meeshaabay ogaanaysaa maa wixii aslafad ay hormarisay waxay hormarsatay meeshaasay ku ogaanaysaa waruduu waa la celiyey dadkii ilallaahi alle intii ka ah baa loo celiyey mowlaahum mowlahoodii baa loo celiyey alxaqi allihii alxaqi xaqa ahaa wadalla canhum waxaa xaggooda ka dhumay maa wixii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna ay yaftaruunahu inay been abuuranayeen mowqif kaloo qiyaamahu rabbi ka warramayaayo alla wuxuu leeyahy wadkur xus nebiyow uga sheekeey yowma maalin xus naxshuru aan ururinayno hum iyaga jamiican xaal ihin iyagoo dhan uma markaa dabadeed naquulu aan dhahayno liladiina kuwii aan ku dhahayno ku odhanayno ashrakuu shirkiga falay makaanakum uhbutuu sugnaada makaanakum meeshiina jooga meeshiina ku sugnaada ama ilzamuu makaanakum makaankiina laazima antum idinka iyo wa shurakaa'ukum kuwii aada wax igu wax alla ay ugu dareen shurakadiina kuwii idinka aada yacni aada caabudi ji jirteen fazayalnaa waanu kala soocnay yuqaalu waxaa la yidhaha ziltu shaya ziltu shaya aziiluhu idaa faraqta baynahu wa bayna gayrihi shayga markaad kala soocdo ayaad leedahay ziltu shay-a shaygii waa kala soocay marka fazayalnaa baynahum waanu kala soocnay marka ziltu asalka ficilku markuu saa ahaa zayala marka la yidhaaho ama zayaltu markaad tidhaahdid maxaa ku jira meeshaa marka mubaalagaa ku jirto amhilatu lmubaalaga u noqona macnaha marka waxay tahay fazayalnaa waan kala sooc soocnay waay waan kala sooc soocnay baynahum dhexdoodaan kala sooc soocnay oo waa kala miirmiirnay wa qaala shurakaa'uhum wa qaala shurakaa'uhum shurakadoodii waxay yidhaahdeen kuwii lacaab ay caabudi jireen waayeen oo ilaahay ay wax ugu dareen xaqa alla la siiyeen maa kuntum ma aydnan ahayn iyaanaa annaga tacbuduuna inaad na caabudayseen annaga nama caabudi jirin waa ku inkirayaan marka laba waay marka owhaantii hadda dhagax in la caabudaa in kale mau kala yaqaanaana ma oga man caabudi jirinba annaga marka malaa-igtuna suuratu saba aayad waxaa ku jirta iyadana kuwii malaa-igta caabudi jiray in la dhahayo yowma yaxshuruhum yowma yaxshuruhum jamiica uma yaquulu lilmalaaikati ha-ulaai iyaakum kanuu yacbuduun qaaluu subxaanaka anta waliyunaa min duunihim bal kanuu yacbuduuna aljinna yani annaga nama caabudi jirine jinni iyo shaydaan ay caabudi jireen dadka wan wanaagsan sidaasay dhahayaan nabiy llaahi ciisa kuwaan caabudaya nasaarada ah waa ka asagana dhahayo qaala subxaanaka maa yakunu lii an aquula maa laysa lii bixaqin in kuntu qultuhu faqad calimtuhu taclamu maa fii nafsi walaa aclamu maa fii nafsika inaka anta callaamu lguyuub waa ka dhahaya nabiy llaahi ciisa maa qultu lahum ilaa maa amartanii bihi an icbudu llaha rabbii warabbakum saasaan aniga u sheegay waxay ani ima caabudaynin marka raallina ugama ahayn mana u idmin mana u sheegin shaydaan ayaa u sheegay waxaas fii suurati lfurqaanna aayad kale iyadana ku jirta yowma yaxshuruhum jamiican wayowma yaxshuruhum wamaa yacbuduuna min duuni illahi kuwaa markaas fayaquulu a antum adlaltum cibaadii haulaai am hum daluu sabiil qaaluu subxaanaka maa kana yanbagii lana an natakida min duunika min wliyaa walakin matactahum waaaba'ahum xataa nasuu dikra wakanuu qowma buuraa aayaddaasna saasay leedahay marka waa ku diidayaanoo maa kuntum maydnan ahayn iyaana annaga tacbuduuna inaadna caabudayseen annaga nama caabudayna fakafaa billaahi fakafaa billaahi faka allah ku filan fakafa llaahu bad mana icraab ahaan waa zaa'ida fakafaa billaahi fakafa llaahu allah ku filan shahiidan markhaati allah ugu filan baynanaa annaga iyo baynakum idinka dhexdiina oo ku markhaati noqdo allah ugu filan in kunaa in hushaaniya kunaa waxaanu ahayn lakaafiliina kuwii moog can cibaadatikum cibaadadiina caabuditaankiina waaba moogeynoo annaga inaadna caabudaysaan ma maba ka warqabo dasana dhagaxna waxba ma oga mayd dhintayna inaad caabuday iyo in kale war umahaay waa dhintay sa adduunyada waa ka go-ay ayb intaani marka naafiyana waa laga dhigi karaayo in kunnaa maa kunnaa ma aanaan ahayn can cibaadatikum cibaadadiina xaggeeda lakaafiliina ilaa kaafiliina kuwa moog un baan ka ahayn wax kale kama ahayn ayb hunaalika marka meesha suuratulxaqaafna waa ku jirtaa iyadoo kale wman adlu mima yadcuu min duuni illahi man laa yastajiibu lahu ilaa ywmi اlqiyaamati wahum can ducaa'ihim gaafiluun waidaa xushira annaasu kanuu lahum acdaa'an hunaalika meeshaas ayaa tabluu ay ogaanaysaa kullu nafsin naf dhammaanteed ay ogaanaysaa maa wixii aslafad ay hormarsatay tabluu bimacnaa yani tacrifu way garanaysaa ama tablu waa lagu imtixaana ay tukhtabar ay tukhtabaru sidaana waa loo macneeyey taclamuna waa la yidhi labadaba xamze iyo kisaa-i iyaga iyo yacquub waxay aqriyeen hunaalika tatluu kullu nafsin maa aslafat markaa maxay noqonaya macnaha hunaalika meeshaa tatluu way raacaysaa kullu nafsin naf dhammaanteed maa aslafat waxay hormarsatay ayay raacaysaa ama ay akrinaysaa iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba waruduu waa la celiyey ilallaahi alla intii kaa baa loo celiyey mawlaahum baa loo celiyey mawlahoodii kii allihii iska lahaa mawlahooda ahaa alxaqi allihii alxaqi xaqa ahaaye dhabta ahaa jiritaankiisu uu dhabta ahaa cibaadadiisu ay dhabta xaqa tahay wadalla waxaa dhumay canhum iyaga xaggooda maabaa dhumay kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna inay been abuuranayeen waxay been abuuranayeen baa marka ka dhumay suuratu huud ay aayaddan oo kale macnaheeda aan ugu tegaynaa in sha allahu tacaala wadalla canhum maa kaanuu yaftaruuna ayb sida uu uga dhumeyna waxay tahay haddii dad wanaa waay dadka ay caabudeen hadday ambiye iyo dad wanaagsan ahaayeen dadkii wanaagsanaa jannadaa la geeyey iyaguna naaray galeen waa kala dhumeen marka hadday ahaayeen wax kalena oo jamaadaad iyo dhagxaan iyo waxaas ay ahaayeenna had ayagu naartay ku jiraan wixii dhagxaantii iyo wixii ay caabudayeen ma hayaan qul man yarzuqukum min aلsamaaءi walardi qul dheh man yaa kumaa yarzuqukum idinka idin arzuqayo min aلsamaa'i samada xaggeeda yaa idinka arzuqayo waalardi dhulka xaggiisa yaa idinka arzuqo am man yaa am am mise am man am mise man kumaa yamliku hananayo asamca ay samcakum idinka maqalkiina yaa yaa hanto oo iskaloo gacanta ku hayo walabsaara aragyada aragyadiina waman kumaa yukhriju ka bixinaayo alxaya ka nool yaa kasoo bixiyo min almayiti mid dhintay xaggiisa wayukhriju yacnii yaa ka bixinayo kumaa ka bixinayo almayita wax dhintay min alxayi ku nool xaggiisa wax nool xaggii kasoo saaro waman yaa yudabbiru maamulayo alamra arrinka amarka iyo shaniga yaa maamulo fasayaquuluuna waxay ku dhihi doonaan allaahu dalika kaagaasi allaahu waaye ayay ku dhahayaan faqul dheh afalaa tattaquun miyaydnan ka cab miyaydnan cabsanaynin marka idnan dhowrsanayninoo ciqaabka alle miyaydnan ka cabsanayninoo shirkigan aa ku jirtaan inuu ilaahay idinku ciqaabo fadalikum kiinaas allaahu waa macbuudka xaqa lagu caabudo waay rabbukum rabbigiin waaye alxaqu weeyaan allihii xaqa ahaa famaadaa maxaybaa bacda alxaqi xaq gadaashiis ahaaday ila dalaalu baadi maahani aan baadi ahayn faannaa kayfa sideebaa tusrafuuna la idiin iilayaa oo xaqii la idinkaga iilayaa xaqi see la idinkaga iilayaa kadalika kaagaas oo kale kuwaan mushrikiinta sidaan xaqi uga iilnay sidaadaas oo kale xaqad waxaa dhabowday oo waajibtay kelimatu rabbika rabbigaa kelimadiisa cala aladiina kuwii korkooda ayay ku waajibtay fasaquu daacada rabbi ka baxee yacnii rabbi inay towxiid ku adeecaan ka tegay anahum iyagu laa yu'minuuna rumayn maayaan khaatimo male fiican qul waxaa tiraa man kumaa yaa yarzuqukum idin arsuqayo idinka min asamaai samada xaggeeda yaa idinka arsuqaayo waalardi dhulka xaggiisa yaa idinka arsuqayo dhul iyo cir yaa idinka arsuqo korna roobkaa ka imaado dhulkana wax la cunayaa ka dhasho yaa idinka yaa idinka arsuqo waa un allah am man am mise man kumaa yamliku hananayo alsamca maqalkiina wal absaara araggiina maxaa laga wadaa ey an yaziida fii quwaahaa ow yaslubakumuuhaa aragga iyo maqalka yaa idin ziyaadiyo yaa idinka qaado oo idinka salbin karo o idinka qaadi karo fayajcalakum markaa uu idinka dhigo suman kuwa dhegala ayb xagga dhegihi wa absaarakum alatii tubsiruuna bihaa aragga aada wax ku arkaysaan yaa idin ziyaadinayo oo yaa yani inuu ama inuu idinka siiba awoodo an yudiicahaa inuu iftiimiyo ayb ow yadhaba binuurihaa ama iftiinkeedaba uu la tago kuma awoodo oo markaa uu idinka dhigo fayajcalakum cumyan laa tubsiruuna kuwa indhala oo aan wax arkaynin inuu idinka dhigo marka maqalkiina iyo araggiina yaa iska leh sidaasaa laga wadaa yaa hadduu rabo idin siiyo hadduu rabana idinka qa markuu rabo inuu idinka qaatana u idinka qaada axadka idinka qaadi kara waa iyo waa un allah waman yaa yukriju kasoo saaro alxaya mid nool min almeyiti ku dhintay xaggiisa wayukriju kasoo bixiyo almeyita mid dhintayna min alxayi ku nool xaggii kasoo bixiyo waa soo marnay suuratu ali cimraan ayaan kusoo marnay tuuliju leyla fi nnahaari wa tuuliju nahaara fi leyl aayaddaasaan kusoo marnay waman yaa yudabiru shan shay waay marka waman kumaa yaa kumaa yudabiru maamulayo alamra amarka amarka yaa maamulo ay man yudabiru amra asamaa'i waalardi cir iyo dhul waxa ka socdo yaa maamulo qoraxdan dayaxaan yani xidigahan wa amrakum idinka arrinkiina yaa maamulo wa amra alkhalqi khalqiga shu-uuntooda yaa maamulana ayb fasayaquuluuna waxay ku dhihi doonaan shantan shayba allahu dalika kaagaasi allahu faqul dheh afalaa tattaquun miyaydnan dhowrsanaynin oo aydnan cabsanayninoo aydnan ka cabsanaynin ciqaabka alle shirkigan aada samaynaysaan ka dhalanayo fadalikum kiinaas allaahu weeyaan yani awoodaha iska leh waa allaahu macbuudka xaqa lagu caabudo rabbukum rabbigiin waayo alxaqu allihii dhabta ah xaqa aha famaadaa maxaybaa bacda alxaqi xaq gadaashiis ahaaday ila dalaalu baadi ma ahani xaq gadaashiis maxaa ah baadi markaa un aan ahayn fa anaa kayfa sideebaa tusrafuuna laidin ama fa anaa fa ayna xaggeebaa tusrafuuna la idin iilayaa oo ilaaha awooddaa le cibaadadiisa inaad ka tagtaan waxaan awood lahayn aada caabudaan say isku samaynaysaan kadalika kaagaas oo kale sidaanu uga leexinay mushrikiinta xaqa kaagaas oo kale sidaadaas oo kale xaqad waxaa dhaboobay oo degay yacni waajibay kelimatu rabbika rabbigaa kelmadiisii ayaa cala aladiina kuwii korkooda ku yacni waajibtay fasaquu daacada rabbi ka ka tegay xukunkii alle saabiqa ahaa ayaa kuwa kufriyey fisqiga hadda kuwa iimaanka ka baxay kelmadii rabbi ee saabiqa ahayd baa ku dhabowday ayaga korkooda annahum iyagu laa yu'minuuna ma rumaynayaan oo kuwaa ilaahay u qadaray inaynanba rumaynin maba rumaynayaan hada aakhiruhu wallahu aclam slى اllه وsلم عlى نaبyina mحamd وآlه وصحبه